iminkana hargeysa waxaa saaki ka dhacaya gobolada iyo degmooyinka somalilan doorashooyinka dowladaha hoose markii labaad oo doorashooyinka dowladaha hoose lagu qabto somalilan doorashooyinkii hore ayaa la qabtay sanadkii labada kun iyo labadii haddaba si aan u ogaano jawiga guud ahaan magaalooyinka somalilan waxaa qadka teleefonka si toosa ugu jira waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac cabdixakiin waad maqlaysaa si fiican olaad si fiican bal jawiga jeedka magaalada hargeysa iyo sida doorashooyinku ay ku bilaabmayaan saakay olaadoo sad aduba tilmaantay guud ahaanba somalilan waxaa saaka si siman uga bilaabmaya codaynta doorashada dowladaha hoose oo lagu wado inay ka qabsoonto koob iyo labaatan degmo doorasho islamarkaana ay ku tartami doonaan laba kun saddex boqol lixdan iyo sideed murashax oo toddoba urura iyo xisbiya isugu jira ka dhex tartami doona islamarkaana iyagoo dhexdooda u tartamaya inay ku guulaystaan saddex boqol konton iyo saddex kursi saaka subaxnimadii hore oo aan soo dhex maray magaalada ayaa dadweynuhu safaf dhaadheer ugu jireen goobaha codaynta iyagoo ii sheegay badankoogu in ay imaadeen goobahaasi codaynta iyo weliba safafkaasi salaadii subax kadib dhammaan goobaha ayaa albaabada loo furay lixdii subaxnimo iyadoo codayntana lagu wado amaba la qorsheeyey inay goobaha ka bilaabanto toddobada subaxnimo oo ay hadda inaga xigto waxa aan dhammayn toddoba iyo toban daqiiqo goobaha aan haatan anugu goobta aan ku suganahay oo ah xarunta hay-adda shaqaalaha dowladda oo ay yaalaan afar sanduuq afar sanduuq oo laga codayn doono iyadoo goobtan inta badan la qorsheeyo amaba ay dhacdo inay ka codeeyaan mas-uuliyiinta somalilan iyadoo madaxweyne siinaanya iyo weliba mas-uuliyiinta ururada qaar ka midana la filaya inay ka codeeyaan goobtan islamarkaana haatanba ay goobta ku sugan yihiin qaar ka mid a mas-uuliyiinta ururadu si ay codkooda uga dhiibtaan mas-uuliyiinta goobta ku sugan ee sanaabiiqdaasi ka mas-uulka ah waxaan goobjoog ahaa haatan waxoogaa daqiiqada ka hor ay ku guda jireen in ay tirsadaan agabka iyo weliba shaqaalaha ururada iyo iyo goobjoogayaasha goobta ku sugan waxa aanay dhaarinayeen xubno kamida kuwa mas-uulka ka noqon doona amaba goobta maamuli doona haatan jawigu waa kala degan yahay deegaano badan iyo weliba goobaha codeyntana si siman ayaa ay ilaa haatan dadkay safafka ugu jiraan iyagoo oo fili doona toddobada subaxnimo uun in loo furo goobaha codeynta islamarkaana ay sanaadiiqda ay codeyntooda si toosa uga bilaabmaan iyadoo goobahooda haatan furan yihiin cabdixakiin shalay waxaa jiray meelo ka mid a somalilan gobolada somalilan oo ay rabshaday rabshada aan sidaa u buureen ka yara dhaceen oo doorashooyinkan iyo la xiriira jawiga guud ee gobolada somalilan waa sida iyagu
waa runta colaado gooba waxaa jiray iyaga maalintii shalay toole ay waxoogaa shaqaaqooyin ka dhaceen bariga iyo galbeedkaba maraan saaka iyaga laftarkooga aan xidhiir la sameeyey goobahaasi waxaa lai sheegay in dhammaan goobuhu ay degan yihiin islamarkaana ay codaynta la filayo inay si rasmiya uga bilaabanto dadweynuhuna ay ku jiraan safafkii iyadoo maalintii shalayba la xaliyey guud ahaanba deegaanadaasi islamarkaana lasoo afjaray cabashooyinkii amaba tabashooyinkii ay tabanayeen dadweynihii goobtaasi iyada ah ka biyadiiday amaba sameeyey shaqaaqadaasi aad baad umahadsan tahay kaasi waxau ahaa wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac oo qadka taleefonka magaalada hargeysa si toosa igu warramayey wixii ku soo kordha doorashooyinka saaka ka bilaabmaya somalilan waxaad ku maqli doontaan idaacadaha yaga ee galabta iyo caawa